amaa waxyaabaha aan kuwa aynu sheegnay aan ahayn waxaa ka mid a addam dam listixaada sida raajixee culimadu u badan yihiin dhiigga dhabar furanka ka xaydku isagu gusli baabuu waajibiyaa iyo ka nifaasku wuxuu soo gudagelayaa qowlka uhi mualifku wabima yuujibu lgusla waxyaaba markaa kuwa aan ahayne ka soo baxaa min alfarjayn sida markaa saxiixa haddii aanay qoyaan lahayn oo ghaayid iyo bowl kaadiyo saxara midna aanay la socon waysadu ku buri mayso leanna shareecadu ma eegin makrajkoo qura meesha ay wax ka soo baxayaan oo qura bal waxaa la eegayaa sida saxiixa alkhaarij walmakraj waxaa soo baxay waa inuu noqdo wax daliilu tusiyey inuu weysada buriyo makrajka laftiisana waa la eegayaa oo meesha uu ka soo baxay waa inay tahay meel marka uu ka soo baxo makrajkii muctaadka ahaa ee loo bartay ee sida caadiga uu ka soo bixi jiray riixdana waynu ka hadalnay riixda weysada burisaa waana la isku waafaqsiyey weysada inay burisee inay tahay riixda ka soo baxda duburta laa yanfatilu xataa yasmaca sawta aw yajida riixan waa ka yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam amaa riix ama neef qofka meel kale ka timi oo aan duburta ka imani hadihi laa yantaqidu biha alwudu taa weysadu ku buri mayso wa bimaa shaydaa weysadii ay ku buraysaa yuujibu waajibiya algusla meedhasho waajibiya sida janaabadii ama jimaacii iyo damu lxaydi walistixaada kuwaas meedhashay waajibiyaan mar hadday meedhasho waajibiyaan weysena waa waajibinayaan wa nawmi lmudajici ka jiifa ee dhinaca u jiifsaday ayaa hurdadiisa hurdadiisu ay weysada burinaysa qadiyadan markaa hurdadu waxay ka mid tahay masaa-isha ahlucilmigu raxmat ullaahi caleyhim ay aada isugu khilaafaan hurdadu weysada ma jebisaa mise ma jebiso sababta khilaafkuna waxay tahay axaadiid kala duwan baa ku soo aroortay baabka waxaana aragtaa shawkani raximah llahu tacaala inuu ku tegay hurdadu xaaladda ay weysada jebisaa inay tahay xaaladda uu jiibsado oo qura macanaa dhinaca dhulka uu dhigo taana waa ku caddeeyey ama si cad buu ugu sheegay kitaabkiisa la idhaahdo asayl ljaraar nayl lawtaarkana wuxuu ku tilmaamay axaadiida masaladaasi uu u deliishaday weliba u isku dayey inuu quweeyo amaba se uu xoogeeyo xadiida waxaa ka mida xadiid ibn cabaas oo tirmidi iyo abu dawud iyo ay mr wariyeen wa fiihi laysa calىa man naama saajida wuduء xatى yadajica fainahu ida اdajaca istarkat mafasilhu laysa calىa man naama saajida wudu ka isagoo sujuudsan seexda weyse laguma leh xataa yadajica ilaa uu dhinaca dhulka dhigo oo waayo fainahu ida dajaca istarkat mafaasiluhu qofku marka uu jiibsado ayaa xubnihiisu ay dabcaan oo markaa inay wax ka yimaadaan loo filaya xadiidkaasi waxaa isnaadkiisu uu ku wareegayaa calى abi khaalid addaalani waxaana xadiidka daciifiye alimaam اlbukhaari wa axmed wa abu dawuud wa ibrahim alxarbi wtirmidi waqaala albayhaqi waankara calayhi jamiicu aimati alxadiid khaalidku isagoo daciifa ayaa haddana aimat lxadiid xadiidkan ay ku inkireen bal xufaad lxadiid baa xadiidkan ku qabsaday oo inuu ku khaldamay sheegay ayaa albayhaqi uu ku yuri fi sunan kubraa alimaamu dahabina raximah llahu tacaala ninkaa markuu u tarjumeeyey kitaabkiisa miisaan lictidaal xadiidkani wuxuu tilmaamay inuu ka mid yahay manaakiirtiisa mima unkira calayh marka waa daciif weliba waa munkar oo xataa shaahidna ma galo oo mana kab maayo xadiid kalena ma kabi karo waxaa la mida xadiid camr bn shucayb can abihi can jadihi laa wuduءa calىa man naama qaa'ima aw raakican qofka isagoo taagan seexda ama isagoo rukuucsan weyse laguba leh mahdi ibni hilaal baa ku jira oo ah mutaham biwadci اxadiid ah nin lagu tuhmi jiray axaadiida mawduuca inuu sameeyo wa huwa ayda min riwaayati cumar ibn haarun اbalki isaguna waa matruuk min riwaayati muqatil bn sulayman isaga laftiisuna mutahama marka kaasina waa daciif weliba dacfigiisu shadiidi waxaa ka mid a xaadiida xadiidu xudeyfa xudeyfa waxa uu leeyahay qadaadka ayaan u seexday fi lmasjid الnabowi kadibna waan soo toosa waxaan arkay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam o dul taagan waxaa hi sidan aan u seexdaye miyay weysadii ga jabtay faqaala la xataa tadaca jambaka maya ilaa dhinaca aad dhulka dhigto xadiidkaa bayhaq wuxu hi tafarada bihi baxr ibnu kunays huwa matruuk laa yuxtaju bih axaadiidaasi markaa axaadiid iskabi karta maaha fiiha mutaham wa matruuk wa mutaham bilwadc wa munkaraat wey walihada waa min algharaa'ib inuu imaam shawkan idhaha xadiida waa la isku kabaya nayl lawtaarka oo kale walihada ba uu yihi alcalaamaة اlmuxadith اlalbaniyu raximah اllah faanta tara ana hadihi اaxaadiid shadiidaة الضacf falaa yanjabiru ضacfuha bimajmuuciha kama huwa macluum cinda الshawkani wagayrih falaa adri ma اladii xamalahu calى اlmukhaalafa axaadiidaas waa axaadiid dacfigeedu uu daran yihi oo aanu dacfigeedu ku kabmahayn isugeynteeda sida shawkani iyo cidda kaleba ay garanayaan garan maayo bu uhi shawkani waxaa ku xambaaray inuu yidhaha axaadiidta waa la isku quweynaya tamaamu lminaha safxada boqol iyo saddex marka qolooyinka tafsiilka noocana sameeyey axaadiistaasay xujaysteen xadiidaasna waad aragtay inay tahay ضaciifa weliba ضacfa shadiida laa yanjabir xadiis ضaciifa ضacfi daran oo aan kabmayn culimada qaarkoodna waxa ay yidhaahdeen annawmu yanqudu alwuduءa qaliilhu wa kahiiruhu wa calى ayi hayati naam hurdada inteeda yariyo inteeda badani waa isku mid oo weysada way burinaysa nacam si kastoo u seexdana hurdada weysada waa burisaa adilada waxaa ka mida xadiidu safwan ibn casaal waxaa ku sugan walakin min gaa'iطi wa bawli wa nawmin rasuulku wuxuuna amray inaanaan markaanu safaro kufkayaga inaanaan bixin nacam ilaa min janaaba mooyaane xadadka janaabada lahaa markuu nagu dhaco inaanu bixino ila meerashuu waajibinayahay laakiin saxaro iyo kaadi iyo hurdo inaanan ka bixin buu rasuulkuna faray marka afartaasiba aljanaaba wاlgaayid wاlbowl wاlnowm inay nawaaqid yihiin wayse buriyayaal laakiin ay ku kala duwan yihiin un inuu midna meedhasho waajibinayo kuwa kalena aanay meedhasho waajibinahayn oo qofkii isagoo iska gashan un uu dib u weysaysan karo ayaa xadiidkani tusinaya imaamu axmed iyo nasaa-i iyo tirmidiya baa wariyey wa qad qaala الbukhaari raximah اllah huwa axsanu shayءi fi hada اlbaab waxay yidhaahdeen mar haddii hurdada lala xidhiidhiye kaadida iyo saxarada kaadida iyo saxaraduna qofka sidii ay kaga yimaadaanba dee weysada waa buriyaan intooda yar iyo intooda badanina waa burisaa dee kaadidiina la xukun bay noqonaysaa bay yidhahdeen xadiidu cali baa ka mida adilada waka alcaynu waka wakaau sahi ama waka wikaau sahi alcaynaan dabada lingixeedu waa labada indhood macnaa soo jeedka faman naama falyatawada ka seexdaaha weysaysto waqad xasana hada alxadiid almundiri wabnu salaax wاnawowi albani kama fi lirwa xadiidka boqol iyo afar iyo toban mar haddii labada indhood ay seexdaan ama in badan ha hurdaan ama in yar say doonayaan ba ha u seexdaane qofku xaalad doonaya baa ku sugnaada weysadu inay burayso ayaa taasi ay tusinaysaa ba nacam marka qoladaasi axaadiistaasi ayay rajaxeen oo waxay yidhaahdeen hurdada inteeda yar iyo inteeda badan iyo si kastoo loo seexdo weysada waa burinaysa waxaa ka soo horjeeda qoloyin yihi annowmu laysa binaaqidin asla laa qaliiluhu walaa kaiiruhu calaa ayi hay-ati naam hurdadu maba burisaba weysada inteeda yar iyo inteeda badani toona iyo si kastoo u seexdaaba waxay daliishadeen axaadiida ay ku soo aroortay saxaabadu inay seexan jireen oo ay khuurinba jireen haddana salaadii ay u kici jireen oo aanay weyseysan jirin xadiidu anas ibnu malik baa ka mid a ina asxaaba الnabiyi kanuu yantadiruuna alcishaa fayanaamuuna uma yusaluuna walaa yatawada'uun rawahu muslim saxaabada rasuulku waxay ahaayeen kuwo cishaa'iga suga marka inta ay sugeen waabay seexan jireen hurdo dabadeedna salaada waa ukici jireen oo waa tukan jireen mana aanay weyseysan jirin riwaayadda abu dawuud waxaa ku timi uu ku wariyey fi lmasaa'il lilimaami axmed kaana asxaabu الnabiyi yadacuuna junuubahum fayanaamuun inay dhinacba dhulka dhigi jireen ay seexan jireen wa minhum man yatawada wa minhum man laa yatawada mid weysaysta iyo mid aan weysaysanba waa lahay hadi riwaaya qad ashaara ilaa صixatiha alimaamu axmed riwaayadda daara quطnina waxaa ku timi laqad raأytu asxaaba rasuuli اllahi yuqaduuna liلsalaa waxaan arkay saxaabada rasuulka salaada loo toosinayo xatىa in anii laasmacu liaxadihim ghaطiطa midkood waxaan maqli jiray isagoo khuurinaya uma yusaluuna walaa yatawada'uun kadibna waa tukan jireen mana aana weyseysan jirin wa fii sunani abi dawuud kana asxaabu rasuuli اllahi yantadiruuna alcishaء alaakhira xatىa takfiqa ru'uusuhum uma yusaluuna walaa yatawada'uun axaadiistaana qolaa u daliishatay inaan hurdadu weysaba aanay jabinba inteeda yar iyo inteeda badan waaba khuuriyeen oo dhinacaba dhulka dhigeen haddana waa iska tukadeen iyagoo weysaysa zamankuna zamanulwaxyi buu ahaa xataa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam haddaanu ogeyn ilahay baa subxaana wa tacaala waxyi kusoo dejin lahaa haddaba axaadiidaa tilmaamaysa hurdadu inay weysada buriso ka xadiidi safwan wa xadiid cali iyo axaadiian xadiidkaanas uu ka mid iyo tilmaamaysa saxaabadu inay seexdeen oonay weyseysan culimada qaar maslaku tarjiix bay ka mareen oo waxay yidhaahdeen waxaa rajaxsan axaadiida tilmaamaysa inay hurdadu weysada buriso oo xadiidan waa afcaal dee saxaabada ka dhacday wax rasuulku sheegay ama uu sameeyey ma ah inay wax qarsoon ahaydna oo wax dhici kara weeyaan amaba se inay dhacdayba qabla iijaabi alwudu min annowm intaan la waajibin in weyse hurdada laga weyseysto culimana axaadiidanay rajaxeen tilmaamaysa in waxa weeyaan saxaabadu ay seexan jireen oo ay soo toosi jireen oo ay tukan jireen iyagoon weyseysan culimana waxay isku dayeen inay jamciyaan huwa almaslaku saxiix maadaama axaadiidu ay ansaxday in la jamciyo wey la iswaafajiyo hadda maxaa la isku waafajinaya culimada qaar waxay isku waafajiyeen waxay yidhahdeen axaadiida tilmaamaya saxaabadu inay seexdeen waxaa lagu xambaarayaa de inaanay dhinaca dhulka dhigin oo markaa fadhi de ay ku seexdeen riwaayadda abu daawuuda dambe ayaana xujajkooda ka mid a xataa takfiqa ru'uusuhum qofka waxaa madaxiisu ruxmi karaa de hadduu fadhi ku seexdo ama taagni ku seexdo qof dhinaca dhulka dhigay baa madaxiisi ruxmay lula awgeed lama odhan karo laakiin taa waxaa burinaysa oon sidaa loogu jamcin karin dee riwaayaadkan kale ay ku caddahay inay dhinacaba dhulka dhigi jireen kaana asxaabu الnabiy yadacuuna junuubahum fayanaamuun wa kadalika inay khuurinba jireen oo salaada loo kicin jiray riwaayadda markaa bazaar ma jaءa fi musnad اlbazaar biisnaadi صaxiix fi hada اxadiid fayadacuuna junuubahum faminhum man yanaam uma yaquumuuna ilى الصalاة ayaa burinaysa jamcinta noocaasiya in la idhaha fadhi bay ku seexan jireen oo sida shawkaani la idhaahdo ka markaa fadhi ku seexda ama taagni ama wax lamida hurdadiis waysada burin mayso waxaa hurdada waysada burisaa ay tahay ta dhinaca dhulka la dhigo marka riwaayaadkaasi ayaa burinaya qowlkaa nacam jamcinta kale waxa weeye axaadiida lagu jamciyaa waa in la yidhaahdo xadiidan tilmaamaysa hurdadu inay tahay naaqid sida xadiidu safwaan ibn casal iyo xadiidu cali waxaa lagu xambaaraya calى الnowm الthaqiil aladi yugaطi اlcaqla w اlqalba waa hurdada culus ee qofka qalbigiisa dabooleysa oo aanu qofku garan karin waxyaabaha daahirkaa ama muuqda hareerihiisa ka dhacayaanu la socon axaadiidan tilmaamaysa saxaabadu inay seexdeenna oo ay tooseen ay tukadeen iyagoon weysaysanna waxaa lagu xambaaraya calى nowm الkhafiif hurdada khafiifka baa lagu xambaaraya ee qofku ashyaada daahirka ee hareerihiisa ka dhacaysa uu la socdo haddana isagoo kuwan khuuriyeyba hataa inii la asmacu liaxadihim ghaطiiطa waxaan leenahay qofku iyadoo hurdadiisu ay khafiif tahay inuu khuuriyaa waa wax dhaco weye waa arrin waaqiciya dadka qaarkood iyagoo si fiican ba aan u gamin oo weli siiba sheekaynaya ama qofkii u sheekeynaya sheekada ka guraya ayay khuuriyaan marka khuurada mar walba ma tusiso noom thaqiila hurdo culus marka qowlkaas ayaa qowlka u saxiixsan in la yidhaahdo الnowm الcamiiq almustagriq aladi yugaطi اlqalba xayثu laa yadri اlinsaanu ma yaduuru xawlah min alumuur الظaahira huwa aladi yanqud اlwuduء hurdada xeesha dheer ee qofku si fiican uu dhex galo dhadhankeeda u helo ee qalbigiisa daboosha ee waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya aanu la socon taasaa weysada burisa ama anowm alkhafiif hurdada fudud miyaa ee qofku uu isagoo hurdo haddana og yahay waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya oo uu maqlaayo tusaale ahaan sheekada iyo waxyaabaha agtiisa laga leeyahy hurdadaasi ma buriso weysada waana dee xaqiiqatu nowm baaba sidaasa sideedaba nowm waxaa la idhaha untaa xeesha dheere qofka qalbigiisa daboosha walihaada khaaabi wuxuu yihi waxaqiiqaة الnowmi huwa alghashyaة الthaqiila alati tahjumu calى اlqalbi fataqطachu can macrifati اlumuuri الظaahira hurdada sideedaba xaqiiqadeedu waxa weeye waa gashya ama waa dabool culus oo qofka qalbigiisa soo weerara oo qalbiga ka jara garashada umuurta daahirkaa wannaacisu huwa aladii rahaqahu hiqalu faqatachu can macrifati اlaxwaali اlbaطina amaa kan barh hurdee soo barjeeda naaciska la idhaahdo waa culays baa saaran culayskii hurdada umuurta markaa baطinka ama qarsoon in baa garashadeeda iyo la socodkooda hurdadaasi ay ka jarta lakiin kuwa daahirka waa la socdaa in markaa axaadiida sidaa lagu kulmiyo hurdada labadaa loo kala qaado waxaa markaa ayidaya aahaarta ka soo aroortay selafka min aلصaxaaba wa man bacdahu min الtaabiciin ibn cabdilbar wuxuu yihi fi الtamhiid wainama الnowm اlmuujibu lilwuduء ma galaba calى اlqalbi wa khaalata hurdada weysada jebisaa waa ta qalbiga ka haalib noqota oo umuurtii daahirka id garashadooda ka jarta oo qalbiga si fiican u dhex gasha macnaha noocaasa ibnu cabdilbar uu sheegay baa ka soo arooray saxaabada iyo taabiciintaba anas bnu malik wuxuu yihi idaa wajada arajulu طacma الnowmi jaalisa kana aw gayra dalika facalayh اlwudu ninku mar hadduu hurdada dhadhankeeda helo manaa khaalaat qalbahu qalbigiisa ay dhex gasho facalayh lwudu jaalisa kana aw gayra dalik ama fadhi ha ku seexdo ama hay-ad kale ha ku seexdee weysaa laga lagu leeyahay xasan اbصrina wuxuu ohan jiray إida khaalطa الnawm qalba أxadikum falyatawaضأ hurdada markay si fiican u dhex gasho midkiin qalbige qalbigiisa ha weysayso saciid ibn اmusayib iyo abu raafic iyo caطaa iyaguna idaa malakaka الnawm fatawaضأ qaacidana mudajcan haddii hurdadu ay ku yeelato ay ku yeelato macna waa maxay idaa malakaka nawm idaa halabak oo aanad garanayn wax allaaliyo waxa hareeraha ka socda laa mid daahir oo muuqda walaa mid baatin oo qarsoon weysayso fatawada qaacidan mudajican ama fadhi aad ku seexatid ama jiif cabdirazaaq baa wariyey fi lmusanaf aathaarta kadalika ibn abi shayba wa bn lmundir fi lawsat marka calى kuli xaal qowlka صaxiixi waa kaa in hurdada loo kala qaado mid culus oo qofka qalbigiisa daboosha oo aanu war isu haynin qofku taasaa weysada burinaysa iyo mid fudud oo qofkii haba hurdabo hadduu doonayo haba khuurinayabe waxyaabaha agtiisan jabaqda iyo sanqadha iyo hadalka agtiisan ka baxaya dee uu la socdo nacam taasi weysada burin mayso waa kasoo qowlkanuu shawkaani sheegay oo ah qofka markaa seexda isagoo fadhiya ama ku seexda hay-adu isleeya alla malaa waxba kaama soo bixi karaan inaanay weysadiisu burahayn dee waa kasoo aroortay saxaabada qaarkoodba oo cabdillaahi bni cumar wuxuu ihi man naama wahuwa qaacid falaa wudu'a caleyh abu umaamana intuu qadaadka u seexday ayuu iska hurday duhur ilaa casar intii udhexaysay markii casar uu toosay buu yihi wax miya iga soo urayeen inti aan hurday markaasaa la yihi maya wax sanqarayo wax miyaad maqlayseen markaasaa la yihi maya markaasuu iska tukaday laakiin qowlkaasi si aynu tilmaanay ma aha dee mid saxaabadu isku waafaqeen saxaabo yidhi ama fadhi ku seexo ama taagniyo mar haddii hurdadu qalbigaaga ay qabsato weysayso waa jiraan sida dee daahirka axaadiid uu tusina xadiidka lagu jamcin karo fadhina celin maayo neef aduu qofku fadhi ku seexdo isagoo dabada dhulka si fiican ugu haya xataa haddii la idhaahdo waa celinaya dee qofku markuu seexdo inuu inuu dhinac waxa weeyaan u qalloocda oo wax dhici kara wey ila war isuma haye walihaada ba imaamka la dhaha abu cubayd alqasim ibnu salaam wuxuu qabay madhabkan ah qofku isagoo dabada si fiican dhulka ugu haya hadduu seexdo inaanay weysadiisu aanay burahayn marka qiso cajiiba buu ka sheegay ibnu cabdilbar kitaabkiisa alistidkaar wuxuu yihi abu cubayd maalin jumca madhabkaasaan aaminsanaa buui deetana maalin jumca ayaa nin dhinacayga fadhiyey baa fadhigii ku seexday buui deetana riix baa kasoo baxday neef markaasaan ku i ka cooradoo weysayso waad weyse jabtee su i ma maan weyse jabin waa riixdaada hadda kaa soo baxday riixdii weysada burinaysay su waxba igamay soo bixin aniga aday kaa soo baxday waad igu masabidaysa nacam kadib waxa weeyaan ayaan madhabkaa ka guuray buu yihi madhabkaa odhanaya haddii fadhi lagu seexdo weysada buri mayso ninay ag fadhiyey baa aday kasoo baxday naafiyo markaasu haddana ka murmay weliba markaa nin hurdawar isuma hayo ama ha fadhiyo ama ha taagnaado ama ha jiife wax ka soo baxay war uma hayo markaasaan u guuray bu ihi inaan madhabka odhanaya manaa hurdada siduu doonayo qofku ha ku seexdo waxaa la eegayaa qalbigiisii ma wada qabsatay mise may mise may wada qabsan hadday wada qabsatayna weysadiisi jabta oo ayna wax ka soo baxeen maoga haddaanay wada qabsanna oo weli uu la socdo axwaasha hareerihiisana weysadiisu ma jabin nacam waxaa markaa lamida hurdada annawm almustaqriq waxaa lamida zawaal اlcaql bijunuunin aw igmaa'in haddii qofka caqligiisu uu suulo u waasho qofkii isagoo weyse qaba ayuu waasho weysadiisu waa bureysaa ama igmaa baa ku dhaco waa miyir doosoomay sababta waxay doonaysaba ha noqotay waayo hada ashaddu min annowm junuunka iyo waalida iyo miyir doorsoonkuba hurdada waa ka darayin in markaa zawaalulcaqliga ama suulitaanka caqligu waysada buriyana ijmaac bay kusoo noqliyeen aimadu sida النawwi fi اlmajmuuع وبn اlmundir وkadalika ibn xaزm وkadalika naql الnawwi alijmaع عalى dalika fi شharxi muslim waakli laxmi اlibl wayantaqidu waxa weysadu ay ku buraysaa biakli laxmil biakli laxmi libili geela hilibkiisa cunitaanka la cuno ayay ku buraysaa waxaana ku soo arooray laba xadiid oo صaxiixa oo sariixoo masalada ku cad oo laa mucaarida nacam lahmaa mucaarid miluhumaa aw aqwى minhuma oo wax ka hor yimaado oo lamida ama ka xoog badan aanu jirin mid waa xadiid jaabir ibn samura ana rajula sa'la rasuula الlah atwada'u min luxuumi اlghanam nin baa rasuulka ku uhi hilibka adhiga ma ka weysaysta qaala in shiئta fatawada haddaad doonaysa ka weysaysa wain shiئta falaa tawada haddaad doonaysa la iska daa weysada qaala atwada'u min luxuumi اlibil hilibka geela ma ka weysaysta qaala nacam fatawada min luxuumi اlibil haabuu rasuulu ka weysayso hilibka geela qaala usalii fi maraabid اlghanam ma ku tukadaa xerada adhiga qaala nacam ku tuka buu uhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qaala usalii fii mabaarik اlibil meelaha geel uu fadhiisto sida gelgelintiisoo kale ma ku tukadaa qaala la rasuulku wuxu uhi maya waa xadiid jaabir ibnu samura muslim baana wariyey waxaana u markhaati kacaya xadiidu اlbaraaء ibni caazib ayaa la mid ah oo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu khuseymiya ay wariyeen waxaana صaxiix gareeye alimaamu axmed وisxaaq ibnu rahawaya wbn اlmundir wالnawowi wغayruh waqaala ibnu khuseyma raximah الlah lam ara khilaafa bayna ahli الxadiiث ana hada الkhabra صaxiix ahluxadiidku iskumay khilaafin khabarkaa ama xadiidkaa tilmaamaya in hilibka geeli weysada uu buriyo inuu صaxiix yahay axaadiidta marka way ku caddahay in hilibka geela weysada buriyo wamaca dalika ba alakharuun culimada badankooda ay khilaafeen an weysada ma buriyo oo qaarkood ay yidhaahdeen weysada halkan waxaa looga jeedaa alwudu allugawi weysadii luqo oo macnaheedu waxa weeyaan faraxalo twd macnahedu waa iqsil yadayk wa hada taawiil ضaciif sida imaamu nawwi ku sheegay kitaabkiisa almajmuuc sharxu اlmuhadab waayo alwudu hadday ku soo aroorto fi sharc fi nusuus fi اlaayaat aw fi اlaxaadiiث yajibu xamluhu calى اlwuduء الsharci waxaa waajiba in lagu xambaaro weysadii shareecadu ay sheegtay ee in luqa lala doontaa ma banaana ta labaad rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ninkan ma waxa uu ku yidhi markaa noqonaysaa hilibka adhigana waxba ha ka farxalan adoo dufankiisa le dadka la dhex qaad hilibka geelana waxa weyaan ka faraxalo la waa taawiil daciifa kaas culimada qaarkood waxay dhahan ma weysada halkan lagu sheegaya alwudu asharci weeye lakin xadiidu jaabir ibn cabdillaahi baa xadiid ka nasakay xadiidka jaabir oo odhanaya kana aakhiru اlamrayni min rasuuli الlah tarku اlwudu mima masat الnaar labada arrimood waa weysada iyo weyse la-aanta waxaa dembeeyey rasuulku inuu iska daayo weysadu ka weyseysan jira waxyaabaha la kariyey nacam xadiidkaas ayaa marka ay xujaysteen kaana laba jawaabood baynu u sheegeynaa jawaabta koowaad horta kuma caddaba naski oo xataa weysada laga weysaysto waxyaabaha la kariye lama naskin mashruuciyadeeda ka tegista rasuulku uu ka tegeyna waxay tilmaamaysaa inaanay waajib ahayn walihaada waxaa mustaxaba mar kastood cuntidii raashin la kariye inaad weysaysato waa mustaxab maha xukunkaasi mansuukh iska daynta rasuulku weysadu ka weysaysan jiray waxyaabaha la kariye uu iska daayo waxay tilmaamaysaa un inaanay weysadaasi waajib ahayn laakiin aanay sharciba ahayn waanay xataa sunaa in tilmaami mayso hadi waaxida jawaabta labaad waa in la yidhaahdo xadiidkaasi waa caam oo hilibka geela dee si gaara uguma saabsana ee wax kastoo la kariye buu ka hadlaya dee hilibka geelana xadiid gaara baa ku soo arooray oo fatawada min luxuumi libil oo ka adhigaba dee waa la kariyey oo kii adhigee la kariyey kii geelee la kariyey buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu kala qaaday haddii labadoodaba aan laga weysaysanahayn oo la naskhiye weysadii laga weysaysanayeyoo hilibka geeli uu kala mid yahay waxyaabaha kalee la kariyey dee rasuulku hilibka geeli hilibka adhiga ma kala qaadeen ee kala qaadistan xadiidka gaarka uu tilmaamay waxay daliil u tahay in hilibka geela xukun gaara loo yeelay oo in laga weysaysto fatawada min luxuumi libil axad min asaxaabana kamay ansixin wax si cad u tusinaya inaan hilibka geela laga weysaysanahayn nacam bal saxaabada waxaa ka ansaxday wax tusinaya hilibka geela laga weysaysanayo ibn abi shayba wuxuu ku wariyey biisnaadin xasan can jaabir ibni samura waa weliba raawiga xadiidka warinaya iska ilaali jaabir ibnu samura oo raawiga xadiidka warinaya ayaa wuxu uhi kunaa natawadau min luxuumi libil walaa natawadau min luxuumi اlhanam hadaanu saxaabadana hilibka geela waanu ka weysaysan jirnay ka arigana kamaanaan weysaysan jirin marka qadiyadii ku saabsaneed wax la kariye waxaan la karin waa lasoo dhaafay ee wixii la kariyey laftiisaa kala xukum noqday oo kii geelana la waajibiyey laga weysaysto kii arigana aan la waajibin waxaa kaloo ibn abi shayba wariyey min ariiqi abilcali ana abaa muusa naxara jazuura faacama asxaaba abu muusa geel qashay abu muusa alashcari dabeetana asxaabtiisii buu hilibkii wax ka siiyey uma qaamuu yusaluuna bigayri tahuurin dabeetana iyagoo hilibkii cunay bay kaakaceen oo waxay dooneen inay tukadaan iyagoo weysaysan fanahaahum can dalika arrintaa waa u diiday wa qaala ma ubaali mashaytu fii farfiha wa damiha walam atawada aw akaltu min laxmiha walam atawada wuxuu ihi waa isuu kay mid inaan dhex qaado uuskeeda iyo dhiiggeeda oo aanan weysaysan iyo inaan hilibkeeda cunoonan weysaysan marka in uuskeeda iyo dhiiggeeda najaas waa abu muusa u arkayba taasina ay tilmaamaysa abu muusa alashcari nacam waxaa haddaba culimada qaarkood dagtay oo kutubta qaarkood ku qoran in alkhulafaa alarbaca khulafada afarta ah aanay hilibka geela ka weysaysan jirin hadi wahada wahadihi alaahaar laa tuujad bihadihi alkayfiya fi kutubi sunna aahaartaasina qaabkaa kutubu sunna uguma taalo kutubu sunna waxaa ku taalla saxaabadu inay cuneen laxm ama wax la kariyey saxaabada khulafadu ay ka mid yihin oona weysaysan lakiin meel ay ku caddahay oo la yidhi abubakar ama cumar ama cuثmaan ama cali baa hilib geel intay cuneen aan weysaysan laa tajid abada wa hada galط calى اkhulafaa haddii loo nisbeeyo khulafaa raashiduun hilibka geela inaanay ka weysaysan waa khalad lagu khaldamay sida ibnu taymiya uu ku sheegay kitaabkiisa la idhaha alqawaacid الnuraniya hadalkiisana waa soo naqliyey sheikhu albani kitaabkiisa tamaam اminة isagoo weliba ayidaya walihaadaba wadaadada qaarkood oo mudarisiin magaaladeena ka ah aan arkay markaa dad ay u fatwoodeen hilibka geelu inaanu weysada jebinahayn waxa u weyn ay daliishadeen ay ku qanciyeen wax weyan khulafaa raashiduun ba ayaa hilib geel cunay oon weysaysan waxaan leenahay taa bal dib ha ugu noqdaan kutubta bal meel ay ku qoran tahay alkhulafaa araashiduun biisnaadin صaxiixin aw daciif inay lx milibil inta ay cuneen aanay weysaysan bala ka soo saaran hada laa yuujad culimada qaarkood bacd الfuqahaa ayaa haliطuu waakطauu oo aahaartii caamka ahayd ee cuntooyinka la kariyey inaanay ka weysaysan jirin tilmaameysay ayay u daliishadeen laxmulibilka inaanay ka weysaysan dadka qaarkood moodeen inay si cad uga soo aroortay arintaasi alkhulafaa الraashiduun wax khulafaa الraashiduun iyo صaxaabi kala toona ka sugan maaha inay hilibgeel cuneen o aanay weysaysan xaqiiqada laxamka ibilkun baana la eegaya hilibkii geela intayna intaa u gelin alimaam الnawwi raximah الlah culamada shaaficiyada kamid ah ayaa fi sharxi muslim wuxuu ku uri wahada اmadhabu aqwى daliila madhabka odranaya hilibka geeli weysada waa jabiya ayaa daliilaan xoog badan wain kana aljumhuur calى khilaafi culimada badankooda haba khilaafaan bay isagaa daliilaan xoog badan kitaabkiisa majmuucana aad buu u ayiday madhabka oo uu difaacay oo uu daciifiyey shubahaadka qolooyinka yihi laxmulidilku weysada ma jebiyo aimada markaa ahlulxadiidka ee shaaficiyaduna halkaasay wada mareen ibnu khuseyma ibn اlmundir albayhaqi alimaam الnawowi aimada asxaabulxadiidka ah ee shaaficiyada kamidi saasay ku tegeen laxmul ibilku mar haddii xaqiiqadiisa ay joogto magaca la doonayaba ha loo bixiyo weysadu waa jabaysa haddii magac kale loo bixiyo muqumad loo bixiyo muqumad dee lama odhanay muqumad baan cunay hilib geel maan cunin xaqiiqadiisi mar hadday joogto magacu waxba xukunka ka bedeli maayo haddaad roodhi ku dhex gurato sandawej loo bixiyana ama stan weyn waa xukumka waa kun xaqiiqadii hilibka geeli ma joogtaa mise ma joogto ayuun baa la eegaya haddaad saambuuse ku dhex gurtana oo tiraa anuu saambuusaan cunay ma hilib geel baan cunay haddaad hilib doofaar ku dhex gurto ma waxaad ohanaysaa saambuusaan cunay ma hilib doofaar baan cunay ya waa maya soo maaha xaqiiqada waxa meesha ku jiraa la eegaya dee xukumka iskale haddii kale hilib doofaar intaad ku dhex gurto waxaad tidhaahdaa anigu saambuusaan cunay ma hilib geel baan cunay magacani waxba meesha xaqiiqada iyo xukumka ka bedeli maayo alcibratu waa bilxaqaa'iq waalmacaani laa bilalfaad waalasaami xukumku xaqiiqada iyo macnaha ayuu ku xidhay kuma xidhna magaca iyo iyo kelimaadka la isticmaalayo haddaad kurskiisa cunto iyo haddaad beerkiisa cunto iyo haddaad kelyihiisa cunto iyo haddaad haragiisa cunto kullu waa isku xukun weeyaan oo laxmulibil baa la yidhaahdaa haddaad tira oo laxam waxaa la yidhaha un hubarka ama jiidhka une kurusku dee jiidh maahe len waxaa laxam looga cabir leanna haalibka neefkaa laxama jiidha walaada doofaarka laftiisa aw laxma khinziirin un baa la yidhi de markaa xeedhiisa iyo baruurtiisa iyo waa iska xalaal maaha macnuu kelimat laxm waxaa loo cabira lanna waa waxa uu u badan yahay waay wlqay wlqay wayantaqib lwudu weysadu waxay ku buraysaa bilqayi matagi iyo wanaxwi iyo waxyaabaha shabaha sida rucaafkii oo ah gororkii ama samboorkii xadiidka kusoo arooray taa odhanaya man asaabahu qaywun aw rucaafun aw qalasun aw madiyun falyansarif falyatawada xadiid daciifa laba cilaanu ley ismaaciil ibn abi cayaash ismaaciil ibn cayaash baa ku jira sanadkiisa wakadalika inqiطaac baa ku jira o de cabdilcaziiz ibnu jurayd kama maqal caaisha oo min xadiidi caaisha laakiin waxaa ansaxay xadiidka thawban وهuو min xadيiثi abi dardا أيضا أنa رasuul الlahi qاء faأfطر fatوaضأ rasuulka ilaah baa matagay waanu afuray waanu weysaystay falaqitu thawbana fي masجidi dimشhq fadakartu ذlika lahu faqاla صدq ana sababtu lahu wuduu'a thawbaana inuu weysadooda ugu shushubay buu sheegay marka xadiidkaasi waa xadiid saxiixa alimaamu tirmidi wagayruhu ayaa wariyey laakiin ma tusinayaa matagu inuu weysada buriyo marka hore rasuulku miyuu weyse qabin mise miyuu weyse qabin wuxuu xadiidku tusinaya ana wuduu'ahu kana caqiba qayin in weysadiisu ay ku xigtay o ka dambeysay matagu matagay laakiin hal tawada'a min ajli اlqay miyuu u weysaystay mataga awgii saasaad moodaa saxaabadu inay ka fahmeen oo labada arrimood ay isku xidhan yihiin laakiin dee xadiidkani faa'iideyn ma inay waajibtay in laga weysaysto mataga waayo dee rasuulku calayh الsalaatu wasalaam umadda ma amrine waa ficil uu sameeyey wy waxa u badanayna tusinaya waxay tahay sida صaxiixa ah istixbaabu اlwuduءi min alqay inay suno tahay qofku marka uma tago inuu weysaysto waana sida sheikh islaam ibnu taymiya iyo ay ku tegeen wakadalika alcalaamaة اlalbani raximah اllahu taعala saxaabada se waa ka sugnaatay mataga iyo samboorka iyo in laga weysaysto sida ibn cumar oo kale ida rafaca ida racafa الrajulu ninku hadduu gororo aw daracahu اlqawl aw wajada nabiya fainahu yansarifu fayatawaضأ uma yarjicu fayabni calى ma baqiya in lam yatakalam ibn اmundir baa ku wariyay fi lawsط kadalika ibn cabaasna sidaa waa yihi marka sida axwadki waxa weeyaan inuu inuu waxyaabaha ka weysaysto laakin daliil cadoo waajibinaya ma hayno wamasi dakari ay yantaqid wudu waysadu waxay ku buraysaa bimasi dakar taabashada qofku uu taabto xubintiisa taranka masaladanna waxaa ku soo arooray laba xadiid oo iskhilaafsan mid waa xadiidu busra bintu safwan annaha samicat rasuula اllahi yaquul man masa dakarahu falyatawaضa qofka taabto xubintiisa taranku ha weysaysto ayma aada u badan baana xadiidka tasxiixiyey waa haddaba xadiidka busre khilaafay xadiid dalq ibnu xabiib oo isaga laftiisuna saxiixa oo markii rasuulka la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu yihi inamaa huwa bidcatun minka waa xubin adiga kaa mida uun macanaa xubnaha kale ayuunbaa taabashadiisu ay la midta labada xadiid markaa culimada qaarkood maslaku tarjiix bay mareenoo qaarkood xadiidka busray rajaxeen oo waxay yidhaahdeen masu dakar waa naaqid muطlaqan iyadoon la kala reebreebin qaarna xadiid qalq ibnu xabiib bay rajaxeen oo waxay yihahdeen naaqid maaha iyadoon la kala reebreebin ahlucilmiga qaarkoodna waa waxay isku dayen inay jamciyaan qaar yidhaha haddii lishahwatin uu taabtay waysaduu jabaysaa xadiidka busro taasaa lagu xambaaraya xadiid alq ibnu xabiibna waxaa lagu xambaaraya marka aan taabashada shahwa aanay la socon laakiin nacam in la jamciyo waa muhim axaadiiu maadaama ay ansaxday laakiin waxaa lagu jamcinayaa sida صaxiixa in masu dakar aanay weysada burinahayn laakiin in laga weysaystaa ay tahay sunne oo amarkan kusoo arooray xadiidka busra man masa dakarahu falyatawaضa amarkaasa istixbaab lagu xambaaraya lagu qaadaya lagu fasiraya maadaama xadiid alq ibnu xabiib uu rasuulku tilmaamay inuu xubnaha kale u la mid yahay haddaynu aahaarta saxaabada u noqona saxaabadu waa isku khilaafeen qaarkoodna waxay yidhahdeen masu dakar waysada wuu buriya qaarkoodna ma buriye bay yidhahdeen nacam marka aahaarta saxaabada iyo axaadiida maadaama iskhilaafsanta in la jamciyaa muhima wax lagu jamciyana saasaa u fiican in la idhaha taabashadaasi waysada burin mayso amarka ku soo arooray in laga weysaystana waxaa lagu xambaarayaa istixbaab inay sunata in laga weysaysto ibnu cumar oo kale wuxuu idaa masa rajulu farjahu wajaba caleyh lwudu malik baa ku wariyey fi lmuwa ibnu cabaasna wuxu uhi man masa dakarahu tawada laakiin xudayfa wuxuu yihi maa ubaali masastu dakari aw uduni ibn abi shay baa wariyey inaad dhegtaydaa taabtay iyo inaad dakarkayga taabta waa isku mid buuli sidhegta sida dhegta taabashadeeda aan weysada u burinayn ayaa taabashada xubintuna aan weysada u burinayn sacad baa nin baa weydiiyey can masi dakar faqaala in calimta ana minka bidcata najisa faqطacha haddaad isku og tahay bu uhi xubin najaasadee iska jar buuhi jirkaagaa daahirkaa taabashadiisu wayse burin mayse haddaad jirkaaga meel najaasa ku og tahay dee iska go oo iska reeb ibn abi shabi cabdirazaq baa wariyey waqaala camaar ma huwa ilaa bidcat minka camaar ibnu yaasirna wuxu uhi war wax xubin adiga kaamidoone waxa weysaba yeeli maayo ibnu mascuudna wuxu uhi laa ba'sa bih dhib male taabashadiisa oo weysana waxba yeeli mayso marka qowl lagu jamciye waxa u fiican in la hahdo masu dakar waxa weeyaan weysada burin maayo in laga weysaystaa waajib maaha laakin yustaxab ashyaada qaarkooda in laga weysaystaa ay suno tahay baa jirta weysada aan burinayn waxaa kamida masu dakar waxaa kamid ah aklu ma masat inaar marka la cuno wax dab galay oo la kariyey in lagu hoseystaa waxa weyan waa sunne nacam waxaa kamida alqay haddii qofku uma tago macanaa umuur baa jirta aan weysada burinayn laakiin qofka markay ku dhacaan inuu weysaystaa ay tahay sunno ay tahay jamcan bayna aladila iyadoo markaa la jamcinaayo ama la iswaafajinayo adilada baab اlgusli meedhashada baabkii ka warramaya axkaamteeda weeye alguslu bidami اlcayn marka caynta la godo bidami اlgeyn baan ujeedaa alguslu waa ismu lilikhtisaal waa magac meedhashadu ay leedahay marka alguslu waa meedhashadii meedhashaduna waa tacmiim اlbadani bilmaa qofku waa inuu jirhkiisa oo dhan biyo gaadhsiiyo ayaa la idhaahdaa meedhasho xaqiiqadiisu waa sidaa walihadaba xaafid ibnu xajar wuxuu ku yihi fatxulbaariga waxaqiiqat اlgusli jarayaan ilmaayi calى اacضاء meedhashada xaqiiqadeedu waxa weeye inay biyuhu qofka xubnihiisa dul maraan qofka xubnihiisa jirhkiisa uu ka koobaya biyo dul maraya waa meydha goormay haddaba waajibtaa meedhasho mataa yajib اlgusl yajibu waa waajibaya algusl bikhuruuji lmaniyi manida soo bixisteedu ku waajibaya bishahwatin ay kusoo baxdo maca shahwatin iyadoo shahwadii la socoto walow bitafakurin fikri uu qofku ka fikiray dee jimaac iyo waxaaba sababta ay ku timi ha noqotee marka khuruuj lmani bishahwa walow bitafakur qofku waxa weeyaan ama jimaaca sameeyo ama yaanu samayn hadday manidii ka soo baxdo bishahwa ay kaga soo baxdo haddii waxa weeyaan uu fikiro jimaacu ka fikiro manidii ay ka soo baxdo meedhasha ayaa ku waajibaysa nacam hadalkan maxaynu ka fahanay haddii manidii ay qofka ka soo baxdo laakiin soo bixitaankeeda shahwad iyo macaansi aanu la socon meedhasha qofka ku waajibi mayso mar haddaanu jimaacna dhicin manida ka soo baxdayna aanay shahwadi la socon waa sida ahlucilmiga badankoodu ay ku tegeene meydhasha kuma waajibayso qofka hadduu tusaalaan xanuun baa ka keenay oo manidiisaa qofkii iska dareereysa ama kuwan qayiile waxaa lagu sheego waxa weeyaan qaadkaasaa ka shubaaya isagoo waxbaba dareenba aanu gelinba ama waxa weeyaan qadowba ayaa ka fara batay markaasay iska dareereysaa isagoo waxba aan dareemeyn oo xiniyihiisba ay laalayiin nacam taasi meedhasho waajibi mayso waxaana u daliilo xadiidka cali idaa ra'ayta almadiya faqsil dakaraka watawada wudu'aka lisalaa haddaad madida biyaha laydha ad aragto istinjoodoo weysayso faidaa fadakta almaaa faktasil faidaa fadakta ay ahraqta almaa markaad biyaha burqiso iyagoo duulaya ay soo baxaan waa markaa markay shahwadu la socotee maydho wa fii lafdin idaa xadafta almaaa markaad biyaha ganto iyagoo ganan ay kaa soo boodaan abu daawuud baa wariye imaamu axmed kadalik alfadkuna waa khuruuj ilmaniy mutadafiqa bishidda waa iyagoo biyuu burqanaaya oo duulaya oo deg deg usoo baxaya waa inay yimaadaan walaa yakunu bihadi sifa ila lishahwa bale culimadu sifadaana waxay soo ku soo baxaanood marka ay shahwa la socoto walihaada ayaa anas ibnu siriin nacam ibnu sirin wuxuu hi qultu licabiida ma yujib اlgusl qaala alikhtilaaطu wاdafqu maxaa meedhasho waajibiyaan idhi ui markaasaa wuxuu hi laba alikhtilaaط oo jimaaci uga jeedo wاdafq iyo biyaha burqanaya inay soo baxaan ahlucilmiga badankooduna sidaasay ku tegeen walihada ibn cabdilbr wuxu uhi yuujib اlgusla inzaalu اlma adaafiq min الrajul واlmarأaةi fi الnowmi واlyaqda jaamica am lam yujaamic وaqaala faman kharaja minhu اlmaniy min غayri ladati wala shahwati falaa gusla calayhi wa calayhi اlwudu ninka ay manidii ka timaado iyadoon lada macaans iyo shahwatoona aanay la socon dareen falaa gusla calayhi meedhasho laguma leh wa calayhi اlwudu weyse ayuun baa markaa ku waajibtay xadiidka cali baanay deliishadeen ahlucilmiga badankooda oo sidaa ku tegey nacam imaamu shaafici baa markaa yihi walow bigayri shahwa mar haddii biyahaasi ay ka soo baxaan walow shahwa iyo ladabayaanay la socone maydhasha ayaa waajibaysa laakiin qowlka ayaa saxiixa inay shahwa bishahwatin markay kusoo baxaanuun ay maydhasha waajibayso waana biyaha sidoodaba dee laga abuuro insaanka biyaha sifada kusoo baxaa oo khuliqa min maain daafiq waa keri ilaahi subxana wa tacaala biyaha markaa bani aadamka laga abuuro ee sifadaale markay soo baxayaan ayuunbaa maydhasho waajibiya laakiin haddaanay sifadaa lahayn oo shahwiga lada aanay la socon walow mani xaqiiqiyaba ha noqoto waxaan ka timiye maydhasha ku waajibi mayso wallahu aclam waxka bilahi towfiiq w salى اllahu alى nabiyina mxamed wlى alih waصaxbih wslama tasliima kasiira